bismillahi raxmaan raxiim harun aad iyo aad baad umahadsan tahay fursaddan aad ii siisay sideed iyo tobankii julaay baan gobolka imid waxaan kasoo bilaabay degmada luuq halkaasoo si weyn anigii waftigeygiina lagu soo dhaweeyey waxaan kaga soo gudbinay degmada doolow soomaaliya sidaas oo kale si lamid ah balaxa waanu tagnay waa soo noqonay oo deegaanka geedweynaan booqanay haddana waxaa noo qorshaysan qaybaha kale ee gobolka sida garbaari borub iyo baardheer inaan ayna sidaas oo kale booqashadaas aan ugu korugelaynin nolosha dadka amniga garsoorka iyo sida xaaladda bulshada ay tahay iyo sidii laskaga kaashan lahaa nimankaanu soomaaliya ilaahay ku intixaamo khawaarijta ah oo ayagana dhagartoodii mushkiladoodii maalinba maalinta ka dambaysay socoto oo xaliba u dambeysay degmada baardheere ku dilay nin waax madax ka ahaa allah u naxariisto oo ay si dulmiga ku dileen marka hawshaasaan wadnaa dhammaan markaan dib booqashaha dhameeyana waxaa inoo qorshaysan inaanu shir weynu qabanno shirkaasoo ajenda sideed ah aan kusoo bandhigi doono oo aan ugu talagalnay in gobolkan israaciisa iyo mushkiladihii horey u dhacay xalkoodaba lagu wada gaaray haddii allaydmo
ajendayaashaasi maxaa ka mid ah haddii aad wax nooga sheegto sideed ah
runtii inaan ka hor dhaaco ma fiicno laakiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta horta waa qodobka koowaad oo amniga gobolka gacmuhu ku maqay ka baxay dadka maanta ku noolna si dadban bay niminka u xukumaan wadooyinka degmooyinka isku xir oo dhanna way xiran yihiin oo lama maro magaalooyinka lagu nool yahayna khatar amni baa ka jirto oo ay nootaan kulaaha awood bay u heleen baar dheer oon muddo dheer gacanta ku hayn inay dad ku dhex dilaan horena qarxay ugu sameeyaan qodobkaas mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad baan siinaynaa waxaa xigi doona dhismihii garsoorka heer degme iyo heer gobol maxkamadihii inaan soo celino si dadkay u helaan cadaalad ay ku kalsoon yihiin haddaanu cadaalad la helin hadeed ummadda wada noolaashaheeda dhib baa ka imaanayo dembiilaha iyo dadka dembiyada caadaystay iyo dadka galaba waa inay helaan iyo dadka istulmaba inay cadaalad helaan waa arrin aad iyo tiir muhiim u ah waxaanu samayn doonaa isku xir maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo inaanu samayno qaab dowlad wanaag oo ka gedisan qaababkii hore maamulada ay u shaqaynayeen oo miisaaniyad iyo bajad ay ummadda leedahay inta la sameeyo qof kasta oo xil hayaa uu noqdaa qof mishaar qaato lala xisaabtama dakhliga dalka laga helana dalka dib loogu celiya oo amnigiisii iyo horumarintii kaabayaasha kale lagu dhisaa waxaa maaragtay xigi doono inaan dib u dhisno ciidamadii daraawiishta dowladda jubbaland oo horey meesha looga saaray oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo maxaa yeele ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xaduudaha iyo howlahaasna ka howlgalaan laakiin stateka waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annaga aan la wareegno taana waxaan doonaynaa inaan dib usoo noolayno marka jamdiyaal saas oo fara badan oo markii lasoo bandhigaan idinla wadaagi doono sideed ah ayaan rabnaa inaan ku falanqeyno shirkaas haddii laa yidhaha go-aanana lagaga gaaro waayahay dadka qaar ba waxay leeyihiin maamulka jubbaland dadkii siyaasad ahaan ay hayeen ee gobolka gado qayb unbay heshiiyeen qayba ayaa dhiman arrintuma sidaasa haddii ay sidaas tahay maxaa tallaabooyin ad qaadaysaan si heshiiska aada u ballaadhisaan runtii haarunow ajendayaasha iyadaas horta waxaaba ka mid ahba meelmarinta mashaariicdii horumarineed iyo kuwii banaadinimo hore u hakaday waxaan qaban doonaa shirweyne dadka su-aashaas qaba ay ku qanci doonaan shirweyne iscafin ah iyo xalinta khilaafaadka odayaaldhaqameedka gobolka gedo oo aan qaban doona waxaa loo sii gudbi doonaa dhismihii golayaasha deegaanka oo dadka ay maamullo ayaga ay doorteen imaan doono marka annaga siaad la socoto waxaanu sahaynay waxay ahayd dowladdii federaalka soomaaliya oo intay si sharci daraa maamuladii stateka oo federaalka u burburisay maamullo kale u samaysay marka maamuladii madaxii ugu sarreeyey oo gobarnarka ahaa ilaa iyo intii degmooyinka howlwadeennada ahaa waanu heshiinay si qurux badan oo wada guulaysi ah baana ku heshiinay intooda badan xilkii bay sii wadanayaan intaanu la heshiinayna haddii wax kalean ugu bedelnay iyo xelal kale iyo wada shaqayn kale oo wanaagsan baan ugu bedelnay marka kuwa kaleo hadda dhahaya annaga siyaasadda isku hayna garan mayna ciddi kaleon siyaasadda isku hayno haddee mucaaradada mar walba way jirtaa hadii waa heer state marka doorashada stateka inay sugaan marka ay tartamaan baa maaragtay xalkooda noqonaya siyaasiyiinta kale oo rabta inay dana siyaasadeed ku dul samaysato gobolka oy lugooyaanoo maaragtay waxaan shaqaynayn inay ku dalabuuraan laakiin intii arrintan ku lug lahayd oo dhan si maaragtay wada hadal ah wada guulaysi ah ayaan ku dhammaynay waana markhaati baad ka tahay inay ayagii haddii annagoo gacmaha is haysanno iyo meel walba ciddii nagu soo dhaweynaysa inay ayagu yihiin